warkeenna subax markana warkii fidsan ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hoyga uu ka degan yahay dhuusamareeb kula kulmay odayaasha dhaqanka xera leh ra-iisul wasaare kheere oo hoyga uu ka degan yahay dhuusamareeb kula kulmay odayaasha dhaqanka xeraale islamarkaana uu ka xog wareystay siduu u dhaqangalay heshiiskii nabadeed ee xeraale dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheere ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka hurshe isagoo kala hadlay dardargelinta dhismaha maamulka galmudooga bulshada ku nool guraceel ee gobolka galgaduud ayaa cambaariyey qaraxii siddeed iyo labaatankii sanadkii tegay ee labada kun sagaal iyo tobanka argixisada al-shabaab ay ka geysteen ex control afgoye ee magaalada muqdisho bashiir cabdi xiire ayaa warkan galgaduud inoga soo diray siddeed iyo labaatankii disembar maalin sabti ah waxa uu qarax ka dhacay isgoyska ekis control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi waxyeelo ka soo gaartay shacabka soomaaliyeed oo ku sugnaa bar kontarool oo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay ka sugayeen amniga magaalada muqdisho mas-uuliyadda qaraxaasi shacabka soomaaliyeed ay ku nafwaayeen sidoo kalena dhaawaca xooggan oo ka soo gaaray shacabka ayaa waxaa sheegtay ururka nafla caariga ah ee maleeshiyaadka ururka al-shabaab shacabka ku dhaqan degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa telefishinka qaranka waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday waxayna shacabku halkaasi ku soo bandhigeen araah ku aadan dareenka ay ka qabaan qaraxaasi waan ka tacseynaynaa ilaahay waxaan leenaha kuwa dhinta ilaahay caafiya ilaahay ha u naxariisto jannat firduus ilaahay ha geeyo kuwa waxaa weeyaan dhaawacan ilaahay ha u bogadhayo aadan runaanta aan waa xunnahay dhiba meeshaas ka dhacay dad baana ku baaba'ay waa dhib soo laalaabtay oo ummadda soomaaliyeed mar walba waxaa weeye ay u noqotay dhibban ay u noqotay aadana waa xunnahay waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed fawjignaada taxadir badan hala sameeyo qof walba iskutashi ha sameeyo dhibkan suusa marla kusoo laaba inaan laga shaqeeyo waxaa xanuunka la qaybsanaynaa walaalihii soomaaliyeed ee ay kula dhacday musiibada qaran ex control afgooye ee ay arxanlaawayaasha ku laayeen waxaaan leenahay inaa lilahi wa inaa ila raajicuun walaalahel xanuunka waan la qaybsanaynaa maadaama dadkii ugu badnaayee meesha ku waxyeeloobay ay ahaayeen arday ilaahay jannadii firdowsi intii dhimatay ha geeyo inta nool oo dhibaatada la il daranna ilaahay caafimaad qeyr qaba ha siiyo annagana waa inla qaybsanaynaa bismillahi raxmaan iraxiim waxa weeye ardayda iyo dhallinyarta ku dhaqan degmada guraceel waxa ay aada uga tiiraanyoonayaan kana xun yihiin qaraxii disembar ee sanadkii tegey ka dhacay magaalada muqdisho excontrol afgooye weliba inagu haddaanu nahay ardayda jaamacadaha saamayn bay nagu leedahay oo arday fara badan oo jaamacada dhigta ayaa ku dhammaaday weliba jaamacadda banaadir waa u tacsiyeynaynaa si khaasa inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun baan leenahay intaa kadib marka wuxuu leeyahay naftan anigu koriyaa nacab ii horseedoo nabar iigu filan daran naxariis in lay falo oo aan maalmo neecaw iyo hela naruuraba qoom necab ayaa jira waa dee qolada yaryarka dhowr baa naf weydiyo waxaa jira dhibbano nool duul ku naaxa weeyaan nacas baa dalkiisii u nugleeya cadowgoonna ka dhiga dadkiisee nal maxaa ka damay reer naxdintiiyo dhibaatada horey oo la noola waxaa macquula qarxi iyadii hore daday saameeyeen qarxan inaynuu saameeyo inaa lilah wa inaa ilaa raajicuun waxaan halkan tacsi weyn oo ballaaran uga diraynaa walaalaheen maandhoweed ayuu ku soo gaaray dhibaatada aad firshi xun ay ku soo gaartay ex control afgooye waxaa waaye waxaan aad iyo aad uga tiiraanyeysana dhibaatada ku dhacday dadka muslimiinta ay walaalaheen gaar ahaan waxay u badnaayeen arday jaamacadeed oo waxbarata iyo arday iskuulaad barata haddii himiladu xaggayga xanshadu eber soo istaagtay waxaan ahay ruux ku xeertay waxaan ahay ruux ku xeertay xabaashiyo iilka heegan waxaan ahay ruux xamaasad markii waxaan ahay ruux xamaasad markay xibnihiisa qaado dibnaha xidhan iyo afkayga anoonku cadgoosan xoogga dareenka xasuusta ooya allow xamaray ku xaafid allow xamaray ku xooji allow xamaray xaslooni allow xamaray hujuumka hurkii xola taagaraysa dushaada ka qaad xafaarka waan ducaynayaa magaalada muqdisho oo runtii ah magaalo soomaaliyeed gudoomiyaha degmada guraceel cabdulaahi maxamed barre beenta ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay iska kaashadaan la dagaalanka maleeshiyaadka naflacaariga ah ururka al-shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed maalin walbana haldoorka ka dila gudoomiye beenta ayaa sidoo kaleete waxa uu ka tacsiyeeyey dhibaatadii soo gaartay shacabka soomaaliyeed ee qaraxaasi lagula beegsaday bar kontarool ee ciidamada ammaanku dowladda soomaaliya ay ku sugnaayeen wuxuushnimo ah oo fal argagixisa ah waxaan aad tacsid tiraanyalo u dirayaa dadkii ku geeriyooday eheladoodii iyo dadkii ku dhaawacmay intaba waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto jannatul farduusa ilaahay ha ka waraabiyo intii ku dhimatay intii dhaawacantana ilaahay ha u boogadhay ayaan leeyahay bacda tacsiya waxaan rabaa halkan in aan kala hadlo dadka walaalaha ah oo soomaaliyeed meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan iyo dadka maanta banaanbaxyada ka wada magaalada muqdisho horta waxaan soo dhaweyneynaa dadka baroordiiqda iyo banaanbaxyada ka wada magaalada muqdisho oo danqashadoodii ay inta la ekaatay iyo tabartoodii laakiin waxaan u malaynayaa in aan maalin walba baroordiiq iyo banaanbax uusan waxba nagu soo kordhinayn waxaan ognahay qoladan nabaddiidka ah oo runtii daciifiyiinta ah oo wakhtigoodu aad u idlaaday ummadda soomaaliyeedna maalin walba hal gaari iyo hal qof ku gumaadaya boqolaal qof oo dadweyne ah shacab soomaaliyeed oon waxba galabsan ee ardadii dalka wax u soo baran laheyd iyo dadkii dadka wuxuu tari lahay oondhahooda maalin kasta gumaadaya aniga waxaan u malaynayaa inaysan baroordiiq iyo banaanbaxaysan waxba ka soo kordhinayn waxaan qabaa dowladda soomaaliya ayadaa dalka xukunta ayadaana dowlad ka ah qoladaana runtii haddii dagaal laga midaysan yahay oo maamul goboleedyada iyo dowladdu si dhaba ay u wada qaataan go'aan midana laga qaato inaysan laba maalmood gudahood inaysan waddanka kusii jiri karin aniga aaminsan bashiir cabdi xiirey warbaahinta qaranka guraceel
dhanka kale bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa isku raacay in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka ka dhanka ah maleeshaadka kooxda al-shabaab
waxaan u arkaa annaga daanaa reer muqdisho dareenkeennu waa kacsan yahay ma oggolaanayno qaraxa loo soo masaafuriyo muqdisho waa ka dagaalamaynaa dhammaanteen haweenkaas karaan nahay waa dagaalamaynaa ma oggolin mana yeelayno mana yeeli doonno muqdisho shacabkeen insaan loo gala ma yeelayno maxaa dembigahay galeen maxaa galabsannay annaga inaan dagaalnan diyaaruna daana haweenka soomaaliyeed magacayga waxaa la yidhahdaa cilmi makaraan guuleed waxaana gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada mootooyinka gobolka baraandir waxaan u nimid meeshaan inaan ka tacsiyeyno dhibaatadii ka dhacday ekis kontarool innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay hoo boogadhayo midda kaleet waxa weeye dadka meesha ku dhinta ama waa ugu horraynaa ama waa ugu badannahay marka insha allahu waalidiinta soomaaliyeed iyo hoyooyinka iyo aabbayaasha wixii wiilal iyo gabdho uga dhinta meesha waa ugu tacsiyeynaynaa waxaana leennaha mar labaad iyo mar saddexaad innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto saaad la socoteen waxaan u tacsanaynaa dhibkii ka dhacay ekis kontarool afgooye dhibaateeda shacabka soomaaliyeed ka soo gaaray gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed oo ardaydii iyo shacabkii iyo dadkii gaadidleyda ahaayaan muxuu ahaay aan u tacsanaynaa marka xigtana waxaana kaasitan u tacsanaynaa dhallinyaradii soomaaliyeed oo bajaajleyda ahayd oo jaamiciintii aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid ahaa marka warmalna dhibkaas ugu dhacaa ee waa mid joogto ah dowladda soomaaliyed waxaan ka codsanayna dhallinyaradaas iyo hantidooda in wax laga qabto waa mar
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ee shacabka ku nool magaalada muqdisho oo markaasi aad uga xumaaday weerarkii shacabka faraha badnaa ee lagu dilay ee ka dhacay ekis control afgooy iyo maleeshaadka ay ka geysteen dhaawacyadii loo qaaday dalka gadar ayaa la sheegay in ay soo hagaagayso xaaladooda caafimaad iyadoo safaaradda soomaaliya ee dalka gadarna ay sheegtay in adeeg caafimaad ay heleen bukaanadaasi cabdiqaadir al axmed cabdiqaadir shacab ayaa warkan inoo faahfaahinaya safiirka soomaaliya u fadhiya dalka qatar danjir cabdirasaaq cali faarax taano ayaa sheegay in dhaawacyada la geeyey dalka qatar ay xaaladooda caafimaad soo hagaagayso ayna heleen daryeel caafimaad oo dhammaystiran danjire cabdirasaaq faarax cali taano oo u warramay radio muqdisho ayaa tilmaamay in dhaawacyada ahaa saddex labaatan la geeyey cisbitaalka dhexe dalka qatar isagoo intaa ku darin saddex ka mid ah laga soo saaray cisbitaalka kuwaas oo lagu baxnaaninayo goobo kale afar iyo labaatankii saaceedna soo dhaaftay waxaa aad dhakhaatiirtu ugu mashquulsanaayeen in dadkii xaaladoodii oo dhan ay soo koobaan ama afartan iyo sideed saacadood oo u dambeysayba kadib saddex qof waaba laga soo saaray oo xaaladoodu waa fiican tahay mid qalliin leh oo la yiri wakti buu u baahan yahay horta inuu nasto ugu yaraan laba usbuuca oo kabacdi daawooyin la siiyo kabacdina qaliin fir galay baa laga soo saari doonaa laba qof oo kalena waxaa la yidhi si bukaan socdaha iyagana loo daaweyn doonaayo uma baahna in isbitaalka la jiifiyo saddexdaa qof waxay ku soo biireen dadkii hoteelka deganaa labaatankii kale ee ku hartay toddoba qof ayaa hadda waxay ku jirtaa qaybta gargaarka degdega ah ama i c u ga loo yaqaano ayaa toddoba ku jirtaa saddex iyo tobankii kalena waxaa loo kala gudbiyey qaybihii markaas khuseeyey dhaawacooda kuwa dhinaca maqaarka ahaa iyo kuwa dhinaca lafaha ahaa iyo maaragtay kuwa ahaa dhinaca qaliinka firirada ama qaliinka maaragtay hoose oo firirada yaryarka ah qaybo kala duwan baa loo kala qayqaybiyey saddex iyo toban qof toddobana waxay weli ku jiraan qaybta gargaarka degdega ayagana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waqti dhow inay kusoo wareegi doonaan qaybaha caadiga biidnillahi kariim runantii waxay qabeen dhaawacyo kala duwan ayay qabeen qaar dhaawacyo culus bay qabeen qaarna dhexdhexaad bay ahaayeen dad aad u tira yarna dhaawac fudud laakiin markii aan la dareemi karin labadii maalmood oo u horreysay bay ahayd una baahnaa in la soo qaado haddana arrintooda ay gacanta ku hayaan dhakhaatiir qayb dhan oo loo diyaariyey oo takhaasusyada kala duwana
safiirka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqin dhaawacyada la geeya isbitaalka ugu weyn uguna caansan ee xamaad isbitaal ku yaala caasimada dooxa ee dalka qatar islamarkaana afartan isdeed saac soo socota si rasmi a u shaacin doonaan guud ahaan xaaladda caafimaad isbitaalada la geeyey ugu dambeyntan danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka qatar cabdirasaaq faarax taano ayaa xuseyn ka go-an tahay garab istaaga dhaawacyada lagu gudbinayo dalka qatar isagoo intaa ku daran jaaridda dhankooda ay gacan ka geysanayaan kawarqabka walaalaha lagu baxnaaninayo magaalada dooxa
waad mahadsantahay qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiya magaalada jidda ayaa booqasho ugu tagay maxaabiis soomaaliyeed oo ku jirta xabsiga shimeys ee dalka sacuudiga cali jaamac cilmi ayaa warkan sacuud carabi inooga soo diray soomaalida ku jirta xabsiga shimays ee magaalada jidda ayaa farxad weyn ka muujiyey islamarkaana aad ugu riyaaqay booqashada qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiya magaalada jidda mudan ilyaas sheekh cumar uu ku tegay xarunta xabsiga shimays ee magaalada jidda iyadoo booqashada qunsulka guud ee halkaasi ay ku soo beegantay dhalashada sanadka cusub ee labada kun iyo labaatanka iyo sidii mudan ilyaas sheekh cumar uu soomaalida ku jirto halkaasi uu ula wadaagi lahaa munaasabadda sanadka cusub ee labada kun iyo labaatanka haddaba markii uu qunsulka guud ee soomaaliya uu soo gaaray xarunta shimeys ayaa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey madaxa xafiiska qunsulida soomaaliyeed ee ku leedahay xarunta shimeys mudane cabdalla xaaji agaasimaha xaruntaasi jenaraal usama bin milaax agaasimaha xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee xarunta shimeys sayid khaliil bin axmed iyo mas-uuliyiin kale iyadoo intii uu qunsulka ku sugnaa xarunta shimeys uu soo booqday goobaha soomaalida ku sugan halkaasi ee uu aad ugu kurgalay xaaladda nololeed caafimaad iyo nadaafadda meelaha ay ku nool yihiin wuxuuna mudan ilyaas sheekh cumar qunsulka guud ee soomaaliya ee magaalada jidda uu caddeeyey dadkaasi in iyadoo laga duulayo istaraatijiyadda mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda soomaaliya ee ku qondantaa sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa muwaadinka soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda intaba uu maamulka qunsulidda soomaaliyeed ee magaalada jidda ee sii labalaabin doonto iskaashiga iyo wada shaqaynta ay la leedahay maamulka xarunta xabsiga shimeys ee magaalada jidda haddaba intaasi waxaa dheer in qunsulka guud ee soomaaliya ee magaalada jidda mudan ilyaas sheekh cumar in isagoo ka faa'iidaysanaya booqashada uu ku tegay xarunta xabsiga shimeys uu halkaasi kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta qaybaha xaruntaasi oo isla soo qaadeen sii xoojinta wada shaqaynta labada dhinac wuxuuna qunsulka guud oo ka hadlay kulankaasi uu si gaara ugu mahadceliyey boqorka dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo dhaxal sugaha boqortinimada xafiiskii gaarka ah oo ay horey ugu filiyeen soomaalida iska bixin weyday lacagtii lagu yeeshay ee isaga baxaan dalka sacuudi arabiya iyadoo mas-uuliyiinta xaruntaasi oo kulankaasi ka hadlin ay ballan qaadeen in soomaalida la keeno xarunta shimays ay maalmo gudahood ugu fududeyn doonaan howlahooda haddaba gebagabada kulamadaasi ayaa qunsulka guud mudan ilyaas sheekh cumar uu mas-uuliyiinta qaybaha xarunta xabsiga shimays uu guddoonsiiyey shahaadooyin qadarin iyo howlkarnimo ee loo yaqaan diraac cali jaamac cilmi cali kuus raadiyaha iyo telefishinka arka soomaaliya sacuudi arabiya
halkaad warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda maraykanka oo dilay janaraal lafdhawr u ah ciidamada iiraan dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay in duqeyn dhanka cirkaha ay ku dishay jenaraal qaasim suleymaan oo ahaa madaxa madaxa cutubyo ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka iiraan oo lagu magacaabo qudus wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa waxay sheegtay in qaasim suleymaan ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacay meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ee dalka ciraaq telefishinka dowladda ciraaq ayaa waxaa ciraaq ayaa waxa uu sidoo kale baahiyey in jenaraal suleymaan uu ka mid ahaa dhowr qof oo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in ay fuliyeen duqeyn laguna bartilmaameysaday koox taabacsan iiraan dilka jenaraalka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid khatar ah oo doqonnimo ah dadka dadka darisa arrimaha bariga dhexe ayaa waxay aaminsan yihiin in ay dhalin doonto xiisad hor leh lagana yaabo in iiraan ay qaado tallaabo argoosi ah jenaraal suleymaan waxa uu lafdhabar u ahaa dowladda iiraan waxaana ciidamadiisu ee qudus ay toos si toos ah ugu amar qaataan hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullaahi cali qumeyn ciidamada qudus ayaa ah ciidamada qaabilsan howlgalka dibadda kana tirsan ciidamada dalka iiraan warkii subaxna waa naga taaciddu warkan uu seega waxay dib ugu barbaarin kartaa beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho net
redio muqdisho rugta ra'yiga rugta rajada run buu kuugu yahay runtana ka dhegayso rag iyo dumar loo wada riyaaqee runta baahinayaan naguraysanayaa
waa raysamaalkaaga iyo raalligelintaada